Tallaalada Covid-19 aad bay u shaqeeyaan. Inta badan dadka qaada Covid-19 waa kuwo aan la tallaalin. Waa wax aan caadi ahayn in dadku ay qaadaan Covid-19 ka dib marka la tallaalo, laakiin way dhici kartaa. Saynisyahanadu waxa ay u yaqaanaan tan infakshanka horudhaca ah. Xataa marka infekshannada halista ah ay dhacaan, tallaalku wuxuu weli ka ilaaliyaa dhammaan dadka la tallaalay in ay si xun u bukoodaan ama u dhintaan. Waxaad ka hortagi kartaa caabuqyada ka soo baxa bulshadaada adiga oo xirta maaskaro, xitaa haddii lagu tallaalo. Ilaali naftaada, ilaali bulshadaada.